mas-uuliyiin isugu jirtay wasiiro iyo xildhibaano heer federaal iyo heer maamul goboleed oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland mudane cabduqaadir xaaji maxamuud logodheere ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha xarunta cusub ee wasaaradda diinta ee waqaafta jubbaland xarunta maanta uu dhagax dhigay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland ayaa noqon doonta xarunta ay ku shaqeyso wasaaradda diinta iyo waqaafta jubbaland taas oo hadda ku shaqeysa xarunta maamulka gobolka waxaana dhismaha xaruntan cusub ee wasaaradda iska kaashanaya wasaaradda diinta iyo awqaafta jubbaland iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalk soomaaliya cabdulqaadir xaaji maxamuud lugadheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland oo goobta dhagaxdhigga ka hadlay ayaa sheegay in wasiirka diinta iyo awqaafta jubbaland uu horey wax badan uga soo qabtay wasaarado badan oo uu soo maamulay maanta waxaa dhagax dhignay goob aad iyo aad u fadl iyo barako badan ilaahay kheyr iyo barakeeda na siiyo waxaan dhagax dhignay xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda jubbaland oo dhismaheeda iska kaashanayaan dowladda wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka ah iyo wasaaradda awqaafta iyo diinta ee dowladda jubbaland alxamdulillahi rabbilcaalamiin xaruntan mar haddii ay tahay xarunta diinta iyo awqaafta waxaan ku rajo weynaa ilaahay inuu aada u fududaynayo dhismaheeda intay kasoo qayb gashana waan u mahad celinayaa gaar ahaan wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta oo aan goobjoog u ahaa wasaarad badan oo hore u joogay sida maaliyadda oo aan isla dhagax dhigay wasaaradda biyaha iyo tamarta iyo maanta oo tii saddexaad ah wasiirka waxaa leeyahay mabruuq insha allah wasiir tan ayadoo furitaankeeda iyo xaragjarka baa mardhow sugu imaan doona haddii alla idmo dhammaan wasaaradda u hambalyaynaya intay kasoo qayb gashay culamaa udiinka xildhibaanada federaalka iyo dowlad goboleedkaba wasiirada bahda meediyaha waxaan ugu baaqayaa in gacan weyn laga geysto dhismaha xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda jubbaland waa goobta ugu mudan ee gacan laga geysan lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu